hirgeliyey soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku saabsan baahida loo qabo isku shaandhayn golaha wasiirada oo aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed ka sugayeen xukuumadda wuxuu xiiriyey magacaabidda xubnaha golaha wasiirada wasiiru dowlayaasha wasiiru ku-xigeennada xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya kow sheekh ibraahim sheekh xasan ibraahim lugbuur wasiirka garsoorka labo madoobe nuuno maxamed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dub heshiisinta saddex cabdiraxmaan ibraahim aadan wasaaradda maaliyadda afar maxamed xasan fiqi wasaaradda bayraha iyo waraabka shan xasan xuseen maxamed wasaaradda amniga gudaha lix aadan maxamed aadan xasan maxamed wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha toddoba isaaq cali subug wasaaradda caafimaadka siddeed cabdinaasir cabdi caruush wasaaradda qorshaynta iskaashiga iyo malgashiga sagaal cartan cabdi ibraahim wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada toban xasan cabdi maxamed wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada kow iyo toban injineer maxamuud xuseen caliyow wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda laba iyo toban axmed maxamed bare wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saddex iyo toban rooble sheekh xasan cabdiraxmaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha afar iyo toban cabdulaahi cabdi cumar wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha shan iyo toban cabdulaahi aadan axmed balaag wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka lix iyo toban cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasaaradda macdanta iyo batroolka toddoba-iyo toban iimaan cali cabdi wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda siddeed iyo toban doctor mustafa mustafa xaaji nuur wasaaradda garsoorka wasaaradda gargaarka iyo maalgash wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sagaaliyo toban maxamed abukar cabdi wasaaradda waxbarashada labaatan cabdulaahi sheekh xasan wasaaradda dastuurka kow iyo labaatan injineer saalax sheekh cusmaan wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska laba iyo labaatan maxamed cabdiraxiin nuur wasaaradda xanaanada xoolaha saddex iyo labaatan warsame moxamed dhaqane wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afar iyo labaatan nadiifa armi cabdulaahi wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka wasiiru dowlayaasha kow maxamed cabdulaahi mursal wasiiru dowlaha madaxtooyada labo faadumo xuseen abuukar wasiiru dowlaha arrimaha dib u dejinta qaxootiga iyo diyaasbaraha wasiiru dowlaha arrimaha dib u dejinta qaxootiga iyo diyaasbaraha saddex mawliid xasan sheekh axmed wasiiru dowlaha qorshaynta iskaashiga iyo maalgashiga afar cabdulaahi maxamed aadan farey wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladda hoose dowladaha hoose shan cabdulqaadir cabdiraxmaan cabdi baraf wasiiru dowlaha amniga lix cumar mursal yaxye bongo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska toddobo macalin maxamuud maxamed wasiiru dowlaha bay-ada siddeed yuusuf cabdinuur suur wasiiru dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda sagaal abba-aawow suufi cafaan wasiiru dowlaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha wasiir ku-xigeenada kow cabdulaahi mursal xuseen wasaaradda garsoorka labo xuseen cali macalin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta saddex cabduladiif maxamed cabdulaahi wasaaradda maaliyadda afar nimco nuur cali wasaaradda qorshaynta iskaashiga iyo maalgashiga shan maxamed mucalim cabdulle wasaaradda beeraha iyo waraabka lix cabdi cabdirasaaq cabdi aadan wasaaradda amniga wasaaradda amniga gudaha toddoba maxamed cali calow gaani wasaaradda tamarta khayraadka biyaha sideed cismaan cabdi muuse wasaaradda caafimaadka sagaal cabdiraxma cabdixakiin faarax shandile wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada toban cabdisalaan cabdulaahi yalaxow wasaaradda warfaafinta waci iyo wacyigelinta bulshada koob iyo toban cabdulaahi cabdulle xasan wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda laba iyo toban jibriil sheekh luqmaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saddex iyo toban bashiir sheekh cabdi ciye wasaaradda shaqada ee shaqaalaha afar iyo toban maxamed xaaji ibraahim wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha shan iyo toban cabdulaahi macalin xasan cabdulaahi macalin xasan cali wasaaradda gaadiidka cirkii dhulka lix iyo toban injineer axmed maxamed aadan wasaaradda macdanta iyo batroolka toddoba iyo toban aadan maxamed cusmaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda sideed iyo toban binti ibraahim cali wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sideed sagaal iyo toban jibriil maxamed aadan wasaaradda waxbarashada labaatan moxamed cali maxamed shuute wasaaradda wasaaradda dastuurka koob iyo labaatan cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska laba iyo labaatan yuusuf aadan gur- gurdaaye wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa saddex iyo labaatan cabdisalaan cabdulaahi baasey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afar iyo labaatan faaduma cabdiraxmaan moxamed wasaaradda haweenka iyo xaquuqu insaanka xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan haddana